ciidamo gadowsan oo ku kala sugan deegaano kamid ah gobolada shabeellada hoose ee shabeellada dhexe ayaa maalmihii lasoo dhaafay kasoo baxay saldhigyadii ay ka joogeen qaar ka mid ah degmooyinka labada gobol kuwaas oo sida ay sheegeen ka gadoodsan in muddo dhowr bil ah aysan helin wax mushaar ah xildhibaan maxamed ibraahim daadow oo ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle halkaasi oo kamid ah meelihii ugu dambeeyay ay ciidamada kasoo baxeen oo v o e la hadlay ayaa ka waramaya sababta keenteen ciidamada ay kasoo baxaan difaacyadooda iyo waxa ay kala socdaan horta sida warka oo loo boonbooninayo ma aha tabasho badan oo waxbaa jiraan meel hadda si toos ah loogu soo faarijeyna ma jiraan laakiin tabasho badan iyo xoogaa waa taqaanaa qofkii haddii bil iyo laba iyo wax ay waayaan xaquuqdoodii un si un barnaamijkooda loo ogaada cabashadooda loo ogaada wixii wadahadal kadib meelahoodii ay ku noqdeen sidan xoda saxda aan ku haya marka tabasho waa iska jirtaa laakiin haddana wixii waxaa jooga saraakiilaa joogta oo dowladda ku xiran oo dowladda markii hore soo magacaabatay arrimahaas in uun saraakiishaas iyo dowladdii federaalka inay ka wada hadleen oo arrimahooda la xaliyaan qiyaasayna laakiin anaga hadda tabashadooda ogaan lahaan waa maane ogeysi waaba ogeysi toos ah hadda inooma qosaysa laakiin wax idiin soo gaari ka baarlamaan ahaan ama dowlad ah cabasho oo moohan hadda dacwo toos oo hadda anaga noo soo gaartay baarlamaan ahaan ma jirta ogaanshahaaga marka tabashada waxa ay ka cabanayeen aad ogtahay dhaqaalo darro waaye dhaqaalo darro waaye mushaarkii si toos aan loo helaynin waaye xildhibaan maxamed ibraahim ayaa sheegay in horey loo tiro koobay ciidamada lagana qaaday sawir iyo faro hase ahaatee aysan ogeyn sababta keentay in tabashadoodu ay heerkan gaarto isaga oo sheegay in loo baahan yahay in muhiimadda la siiyo ciidamada si askari walba uu xaquuqdiisa u helo andhaweyt waxaa la sameeyey tirkoob aa la sameeyey abaanduulaha ciidanka xooga dalka soomaaliya wuxuu tagay labada gobol ee hirshabelle ay ka kooban tahay tirkoobuu soo sameeyey kolba uun wixii miyaa database waxa la yidhaahda oo automatic nin walba akoonkiisa inuu wax ka hela ayaa qorshaha uu ahay awalkii horena hadda qaylo badan ma jirin in walba wixiis waa iska heli jiray si toostaana gacanta looga siini jiray databaseki bay hadda wax ka dhiman yihiin weliya wixii dhaqaal darra guud oo federaalka xagga dowladda ka hakatimiya ma garanayno laakiin adugu hadda waxay ahaydba hadda arrintaas in laga gaariyo nin walba goobihiisa shaqada ku noqday aan sheegayna oo waardiyaha ka ahaayeen difaac ay kaga jireen talada aan ku soo jeedinayo waxaa waaye ahmiyadda koowaad waa in ciidamada laga dhiga si meelihii la qabtay oo cadowga laga xoreeyey ay faaruq ay u noqonin ahmiyadda koowaad ahmiyadda labaad waxaa weeye in dowladda ay ka tiro gasho sidii ciidamadaasi xalkooda loo gaari lahaa korneel cabdulaahi gaafaa kaarshe oo ka mid ah saraakiishii hore ee ciidamada soomaaliya ayaa waxa uu ku taliyey in ciidamada kasoo baxay goobaha dagaalka lagu celiyo islamarkaana loo saaro guddi qiimeeya tobashadooda arrintaasi arrin ay saraakiisha ciidamadu leeyihiin wey dowladdu wax kama ogo ciidamadu waxaa weeyaan laba sano yay furin ku jireen dagaal bay ku jireen dhul badan bay banneeyeen dhul badan bay qabteen waxay ahaayeen mushaarkooda iyo brimiya waa in la siiyo arrintaas arrin waxaa weeyaan nasiib darro dowladdu ay wax ku leedahay weeye weliba waayo ciidankeeda meeshuu joogaba waa inay ka waraysaa dowladdu waxa ku baxaya waa inay ogtahay saraakiishu waxa ay samaynayaan waa inay og tahay dowladdu ay ka warhayso ma aha in la seexdo ciidamada weeye waxaa lagu hordaa dalku ku horda waxaan ku talinayaa nidaamka ha la bedelo ciidamada saraakiisha qaabka loo shaqaynayo dhan ha la bedelo qaab dowladeed oo ciidamo leh oo maamulku ka warhayo dalku waa inuu ku shaqeeya waxaan ciidamada farayaa amar maaha waxaan ka codsanaya goobihii ay qabteen oo intaas labada sano ay ku dagaalamayeen waa inay dib ugu noqdaan dembigana iyagu aysan yeelan ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre ayaa sheegay maalin ka hor in aysan jirin ciidan diiwaan gashan oo mushaar aan ka qaadan dowladda ciidanka gadoodsanna ay yihiin kuwo aan diiwaan gashnayn oo laga shaqaynayo sidii loo diiwaangelin lahaa ciidamada dowladda ayaa furumihii dagaalka ay kasoo baxeen ee goobaha ay horay u joogeen keentay in al-shabaab ay deegaanadaasi la wareegaan durbaba meelaha qaar haddaba sidee ayay ciidamada furumaha soo faaruujiyey u saameynaysaa deegaanada ay kasoo baxeen iyo amniga labada gobol waa kan guddoomiye ku-xigeenkii hore ee arrimaha siyaasada gobolka hiiraan xasan ibraahim cabdulle oo arintaasi ka hadlaya ciidamadu duruufo badan way jiraan waxay ku shaqeeyaan duruufo adag habeenkii waxay saaxdaan meel dhaxan ah cadowga ayay la dagaalamaan haar iyo habeen wax badanaa ka dhalin karaa shabaab inay ayaga qabsadaan goobaha hadda ay haystaan ciidamada dowladdu ay ka talis yaan loo suurtagelin in lagu bubuuniyo ama baraha bulshada ama idaacadaha waxaan leeyahay in ciidamadu ahmiyada koowaad la siiyo si ay cadowga ula dagaalamaan la dhiirigeliyo sidaan hadda loola dhaqmaya si ka fiican loola sii dhaqmo si ay u gaaraan yoolka ay tigsanayaan inay ka xoreeyaan deegaanada shabaab sidaasaan macnaha muhiim ah inkasta oo dowladda soomaaliya ay lama filaan ku noqotay gadoodka iyo tallaabada ay ciidamada xoogga dalka ugu soo baxeen difaacyada ay ku lahaayeen shabeellooyinka ayaa wado dadaalo ay dib ugu celin lahayd ciidamada goobaha ay ka soo baxeen iyada oo madaxweyne farmaajo uu shabeellada dhexe u diray wafdi wasiiro xildhibaano iyo saraakiil ciidan ka kooban si ay u xalliyaan tabashooyinka ciidamada kasoo baxay difaacyada seenab abukar maxamed v o a muqdisho